wallaahi aadaan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaaha mahad iskale oo noo suurtagelya inaan inaan guushaan gaarno farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqaynaya iyo qaraab asxaabtayda iyo soomaalida dhan u tahay
maxaa marka aad u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof soomaali ah ama muslina golaheeda deegaanka aanu ka mid noqonin soo galooti ah in aad golaheeda deegaanka ka mid noqoto
waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ordaynay oo noo degsanaa oon dadka u sheegaynay ama waxa policy prioritiska la yidhaahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka new brighton degan ay aada uga heleen oy la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba mataqaana ay u baahan yihiin waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeenna soo galootigaahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne aan hayno waxyaaba aan kusoo kordhi karno oo bulshooyinka aan la deganna aan kusoo kordhi karno oo mataqana ugu shaqayn karno
maxaa ka mid ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalada magaalooyinka oo la yidhaha city planner ah oo ka shaqeeya dowlad dowladaha hoose u shaqeeya magaalada minneapolis dowladdeeda hoosaan u shaqeeya wakaaladda howlaha guud waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo waxyaabahaasoo kale oon aan aqaano inkastoon mahay soo galooti ahay khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada new brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalo ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabad galaan oo baabuurta aysan ku jiirin marka waa tusaale ka mida waxyaabaan keenayo
adiga ka shaksiyan sidaad tilmaantay nin soo galooti ah wadanka ku cusub maraykanka wax ku bartay tartamay xil qabtay waxyaabaha ku muhiimsan hal iyo laba ujeedyadii kooweed aad u tartantana ahaa maanta oo lagu doorta inaad jecesha inaad wax ka qabato maxaa ka mid ah
number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada new brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qayb baa ka tihiin waxna waa ku soo kordhi kartiin waana ordi kartiin waana guulaysan kartiin qasab maaha waddankan inaa ku dhalatay opportunitiesku waa diyaar haddaad mataqaanaa ka faa'iidaysanayso taas waa mid midda kaloo taa iyadana ku xiran oo aan rabo ka mida waxyaabahan u orday rabana inaan suurtogeliyo waa inaan dadka u sahlo inay inay helaan waxyaabahay mataqaanaa serviceska ay uga baahan yihiin dowladaha hoose ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo oo aan ka dhigo dowladda hoose dowladaha hoose mid dowlada dadku ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan ayna ayna u leeyihiin waxaa soomaaliya ingiriiska lagu yirahdo access ay dadka ay doorteen ay si direct ula hadli karaan
guushaada nin dhallinyaraha tahay oo dabcan guulaystay waxaa kaloo xusid mudan in doorashadan sidoo kale nin kaleo dhallinyaraha soomaaliyeed oo isna aqalka sanadka u guulaystay laba sano ka hor gabar dhallinyaraha soomaaliyeed oo da-ad adiga kaasii yar ka mid a iyadana st louisburg sidaadoo kale loo doortay waa maxay fariinta ay dirayso guulaha dhallinyaro ahaan aad gaaraysaan hadda adiga iyo kuwa kula midkaaba
fariinta diraysa waxay waxa waaye midda koowaad haddaan nahay dadkeena soo galootiga soomaalida ah ama mataqaanaa wadamada africa iyo wadamada kale ka yimid inaan nahay dad firfircoon oo meesha ay joogaan si fiican uga muuqda taasi waxay liddi ku tahay waxyaabaha mararka qaarkood naloo sheego oo aan ka maqalno dhinaca dowladda federaalka aan ka maqalno oo ah immigrationku inuu wadanka culays ku yahay maya waddanka culeysku ma ahan annagaana tusaala u ah inaan nuusan waddanka culeys ku ahayn communitiga aan aan degannahay ee son lewisburg ama maxaa la dhaha minneapolis halkan ama new brighton baan dadka u adeegaynaa golayaashan aan u ordayno inta badan waa la socotaa qarash badan lagama helo waktigeenna iyo kharashkeena waxaan gelinaynaa si bulshada aan ugu adeegno marka waxaa waaye dadka waxay tusaysaa inaan nahay dad dad aad maxaa la dhahaa hard working ah oo shaqadooda mataqaana aad uga soo baxa oo la isku hadlay karo wadankana mataqaanaa qayb muhiima ka ah
ugu dambeynta su-aal shaksiyan haddii aan ku weydiiyo maxaad higsanaysaa waa maxay yoolkaaga mustaqbalka aad doonayso siyaasadda inaad ka guul keento wallahi aniga insha allah ka siyaasi ahaan siyaasad ahaan yoolkayga guud iyo kan dhowba kuma jirta yoolkayga guud ee shaksiyadeed waxaa waaye inaan noqdo qof mar kasta desabridge dadkeena soo galootiga ah iyo dowladaha iyo khidmooyinka ay dowladuhu bixiyaan u dhexeeya fura markaas maxaa la dhahaa sameeya meel alla meesha geysaba anigu markaas waxaan ahay qof diyaar u ah inaan inaan bulshadeeda u adeego ha ahaato golaha deegaanka ama jaanis kale oo mustaqbalka soo baxa ha ahaatee anigu taasa markaas diyaar u ahay waxaana mataqaanaa taa markaas u qabanaya diyaar u noqonaya inaan dadkayga dadkeeda si qalbi furan ugu adeego aad waa masan adaa mudan